markaas de wixii la heli karay maahane wixii aan la heli karin layskuma shaqaynma wa aqalu lqabri qabriga inta ugu yari maa yaktumu raa'ixata waxa urka reeba weeye qariya wayamnacu sibaaca dugaagana ka reeba dugaadu inuu cunana wixii ka celiya urkana qariya intaasaa ugu yar wayundabu waxaa la sunneeyaa tawsiicuhu in la waasiciyo la ballaariyo meesha loo fikiyo wa tacmiiquhu hoos in loo dheereeyo qaamatan joog iyo wabastatan gacmofidis kor loo dheereeyo marka intaas waxa weeye waa intii un laga gaari karo oo nebiga sala allahu alayh wasalam tawsiicadana de waa ka amray walaxdu afdalu laxdigaa fadli badan iilka laxdi iyo shaqi baa kala jiro shaqiguna waxa weye sida saas loo sii wadaa dhexda laga sii kala bara laxdiguna waxa weye dhinac baa loo qalluucina marka laxdigaa fiican buu leeyahay labadooduna waa jiri jireen labadaba waa la isticmaali jiray waqtigii nebiga sala allahu caleh wasalam waa ka xadiid ku jira laba ninoo nina laxdi samayn jiray nina shaqi uu samayn jiray labadaas nin waxaa la kii soo hormara halaah ilaa an takuuna alardu dhulku inay tahay maahana riqwatan mid jilicsan oo haddii laxdi la sameeyo dhinac loo qaluuciyo waa soo dubaysaa markaas shaqigiibaa aynoobahayo fayundabu shaqigii waa la sunna wayukrahu waa la kahdaa fii taabuutin sanduuq in lagu duugo ilaa an takuuna alardu dhulku inay tahay maahana riqwatan mid jilicsan ow nadiyatan mid qoyan inay tahay maaha sanduuqaasu haddee nasaara in lagu daydo lama rabo wayatawallaahu waxaa maamulahaya dafnigaas alrijaalu raggii ayaa maamulahaya oo waxa wax duugahaya waa rag walow limra'ati naagba ha noqoto waxa la duugahaya naagba ha noqotee rag baa tawalinaya haweenku inay ka farabaxsado iyo wax badan baa imaan kara wa wlaahum ninka u mudani azawju ninkii weeye in salaxa hadduu u suubado lidafni duugid laakiin hadduu majnuuniyo yahay waxba meesha laga soo qaadima in duugitaanka munaasab uma wlaahum bisalaati haddana waxaa ku sii xiga ninkii salaada ugu horeeyey laakin ilafqahu afqahii muqadamun mid la hormariyo weye cala lasanni kanda'da badan cagsa salaati salaada cagsigeedo asanka awal salaada nin wax badan islaamka kusoo jiray oo ducadiisa inay wax la aqbalo u dhow oo waxbaa la fiirsanaya laakiin hadda ninka fiqhiga yaqaano sida wax loo duugaayo u hagaajin kara ninkaasaa ka horeynaya ninka da'da fiqigana haddi qofka oo duugi jiray oo intaas la tawjiihin jiro waxaa laga yaabaa nin kitaabka akriyo oo aan wax camaliya samaynba inuu ka aqoon roonaadaa imaan karta fiqiga nin walba waxaa laga yaaba ninku hal baaba inuu faqiih ku yahay oo baababka kalena daciif ku yahay wax imaan karo fiqigoo dhan hadda inuu yaqaano maaha waxaa laga hadlayaa mawduucaas dafniga inuu faqiih ku yahay wayundabu an yakuunuu witran tirsi isdheer inay yihiin baa la sunneeyaayo raggu cadad isdheer inay noqdo wayuqataa waa la daboolaa bithawbin cinda dafni marka la duugahaya agtiisa maraa lagu daboolahayaayo inay dadka wax ka arkaan iyo wax noocaasoo kalea waa igu soo dhici laayahay ninkii oran jiray markii la daboolay naag miya oo u arkahayey naagaha keligood inay tahay waxa marada lagu daboolay waa xasuusan lahay wa yuudacu cinda ra'suhu madaxiisa waxaa la dejinayaa cinda rijli lqabri qabriga lugtiisa meesha noqon doonta ayaa la dejinahayaa wa yusallu waa la siibahayaa min jihati ra'sihi madaxiisa xaggiisaa laga siibah oo marka ugu horeysa waxaa lasoo dhiga meesha lugaha noqon karta meeshaastaa tartiib looga siiba wayaquulu daafinu midka duugahaya wuxuu leeya bismi illaahi wa calaa millati rasuuli illaahi sal allahu caleyh wasalam saasaan ku duuga wayadcuu lahu waana u ducaynah wayuwasiduhu wuxuu u barkinahayaa labinatan hal dhoobaa kuus dhoobaa uu dhigahayaa markaasuu u barkina wayufdi waa bannaynahayaa bikhadihi daankiisa ilal ardi dhulka ayuu u bannaynahayaa wayuudacu waa la dejiya calaa janbihi laymani dhinaciisa midigta ayaa loo dhigahayaa nadban mustaqbila alqiblati qiblada asagoo ujeeda xatman waajibhaan marka qiblada inuu ujeedaa waa waajib buu leeyahay laakiin janbul ayman in loo dhiga waa sun waa sidii haddee dadka loo duugi jiray qadiiman wa xadiian dhinaca midigta in loo dhigo qibladana saa loogu jeediyo marka haddii oo dhinaca kale loo dhigo oo qibladaade wuxuu ugu jeesan karaa marka in lugihii iyo madaxii laysdabamariyo saasuu ugu jeesan karaa marka kolba sida wax loo duugi jiray waxay in midigta loo dhigo qiblada loo jeediyo marka tanna wuxuu leeyahay waajib maaha kolleyba se waxaa iska macruuf ah sida dadka loo duugi jiray midigtaas loo jeediyo oo qibladana loo jeedinahayo inay ahayd mar haddii midigta loo dhigana waxay noqonaysaa midigtiin haddii loo dhigo qibladana loo jeediyo waxa weye waa duugitaankii macruufkaa dadku aqoon jiray wayunsabu calayhi waxaa lagu toosinhayaa allabinu ayaa lagu taagtaagahayaayo si uusan dhabarka ugu dhicin ilaa isma celin karee dhoobo ayaa la kuuskuusahaya ama waxbaa lagu celcelina aadhoobadaasaa lagu celina si uu qibladii ugu jeedo wayaxfu waa hoobinhayaa man danaa midkii dhowaaday alaaa xafayaatin saddex hoobinood saddex jeer buu ciidda ku riixahay uma yuhaalu markaa kabacdi waa lagu shubahayaa bilmasaaxi masaaxidii masaaxidaasi ama ha noqoto kawaawyada waxay yidhaahdaanoo waa bir oo ciidda lagu xaaro birtaasaa lagu xaarahay haddii badeel afweyn uu noqdo iyo haddii uu noqdo midkan labada qofsila qabanayso oo ciidda lagu jiido marka sidii sahlan baa markaa lagu duuga wayamkuhu waa nagaadaa buu yidhi saacatan bacda dafni yulaqinhu asagoo u laqina laakiin talqiinkaas xadiidka ku saabsan imaam nawowi raximahullah waa ka yidhi leysa bilqaa'im yidhi xadiid istaagi kara ma ah laakiin xadiid kale oo asagu aan talqiinna tusinayn ayuu wuxuu yidhi amay u noqon karaan shawaahido bal tahbiit ilaahay uga baryo inuu rabbiga isugo uga baryo xadiidkaasoo kale ayuu yidhi amay shawaahid wiy laakiin xadiidka ku saabsanoo habarta loogu dhawaaqahayo oo malaa'igta suu la hadlahayo loo sheegahayo xadiidkaas xadiid istaagi kara ma leysa bilqaa'im wayadcuu lahu waa u ducaynhaya wayastakfiru lahu waa u dembidhaaf dalba hadde wuxuu ugu muhiimsanay ninkaas waa in loo duceeyo rabbigay dembidhaaf looga dalbo wayurfacu qabru shibran taakaa kor loo qaadahaya oo waxaa la rabaa inuu yahay in la garto qabri inuu yaho ixtiraamkiisa la siiyo aan lagu kurtum ilaa fii bilaadi alxarbi bilaadulxarbi maahan haddii laga cabsanayo inay qabriga muslimka soo fagaan markaas waa la simahayaa si aan waxba loo aqoonba laga dhiga wa tasdiixuhu afdalu in la simaa fadli badan tasdiix iyo tasniim baa jiro in xoogaa kurugsa loo bixiyo iyo in la simo tasdiixa fiican buu leeyay walaa yusaadu fiihi lagu kordhin maayo calaa turaabihi ciiddiisii marka qabriga wax weyn buu noqonahaya marka ciiddii laga soo baxsho wax lagu dari maayo wa yurashu calayhi almaau biyaa lagu rusheynahaya koleyba axaadii oo maraasiilahoo nebiga sal art qabrigiisa lagu rusheeyey wax noocaasoo kale u cuskanahayaan male wayudacu calayhi xasan qururax baa lagu dejinahaya marka qururaxaas dugaagga iyo wax saasoo kale a miyaa wax looga celina mise ciiddiiba waxaa la rabaa inay ku joogsato wayukrahu tajsiisu lqabri qabri tajsiisu nuuradayn baa la kahdaa iyo wa binaaun dhis waa la kahdaa weliba hadde wuxuu ohan jiray hadday qubuurta meesha qubuurta in wax lagu duugo u caadada ay tahay qubuur musabala loogu talagalay in dadka lagu duugo wixii laga dhiso waa la jebinahayaa waa la jebina in la dumiyaa waajib oo haddee qubuurtaas dadku ay dadkoo dhan u dhaxaysa mid waliba intuu ku duugan yuhuu leeyahay maahan mid dhul badan xaraysanahaya male dhul badan mid xaraysanaha iyo mid dhismo lagu soo wareejinahayo oo sidaas wixii meeshaa laga dhisa waa la duminhayaa buu yidhi ama guri ha noqdo ama qabriga korkiisa ha noqdo qabriguna haddee intaas qofku ku jiro intaas ayuu leeyay wa khaluuqun khaluuqna waa la kahdaayo udug in lagu shubo wa maa-u wardin in lagu rusheeyo biyo wardi meeshaas camalkiisa waxuu udgin kara ama waxu samayn kara maahane wax dadku banaanka ka sameeya udugu wuxuu ahaa markii jirkiisa la hayo laga cabsanahayey ama inay wax isbedelaan ama noocaasoo kale ikraamkaas markaasu ah wa kitaabatun far in lagu qoro magac lagu qoro iyo wax lagu qoro iyo mikhadatun barkin in loo dhigo wa midrabatun ee gogol in loo dhigo taxtahu hoostiisa intoodaasoo dhan karaahiyo wey wayundabu lirijaali raggii waxaa loo sunneeyaa ziyaaratu lqubuuri qubuurta inay tagaan oo qabrigaas tegitaankiisu marka wuxuu u keenayaa qofkii qalbigiisu inuu jilco aakhirada uu xasuusnaado walaa ba'sa dhib kuma jiro bimashyihi socodkiisiiyo fi nacli kab uu ku socdo oo xadiidkii yaa saaxiiba sabtiyatayn xadiidkaasoo kale wuxuu arkahayaa sabab kale inay ahayd waxaa waxaa la yidhi kabaha iska tuura wayadnuu minhu waa u dhowaanahayaa ka xayaatihi noqoshadiisa noloshiisa waagii uu noolaa suu ugu soo dhowaan jiroo kale ayuu ugu soo dhowaanahayaao markuu ziyaaranayo intuu waagii hore u jiri jiray wayaquulu idaa zaara hadduu ziyaarto wuxuu leeyahay salaamun calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato daara qowmin muminiin muminiinta qoomkeeda daartoodii wainaa in shaa allah bikum laaxiquuna alle hadduu doono waa idin soo haleelayna marka kolba waaba la dhimanaya laakiin in maqbaradaan la haleeli doono iyo mid kale la haleeli doono taas wax la ogyahay wayaqra'u waa akhriyaa buu yidhi wayadcuu lahum bilmakfirati makfiru ugu duceeye marka haddee ducada waxa weye waa shay sugan laakiin qirada oo amwaadda loo akhrinahayo sida oo shaafici uu ku tegey ma gaarayso waxaa meydka anfaca haya sadaqa iyo ducaa saasoo kale manhaajka ku taal sadaqa iyo ducaa ayaa gaarahay amaa qirada ikhtilaaf badan baa ku jira haddee wax oo jiri jiroo caadi ahaan jirayna ma aysan ahayn wa tukrahu ziyaaradii waa la kahdaa linnisaai haweenka oo haweenka ayagu haddii ay qabuuraha tagaan waxaa suuragal ah in oo waxyaalo oo dheeraada inay la yimaadaanoo ama buuq ama sidaasoo kale inay wax la yimaadaan laakiin berdu ka mamnuuc maaha markaa dee qabuuraha haweenku ay tegahayaan waxaan u malaynaya manhaajka saddex qowl inay ku taallay watukrahu linnisaai waqiila tubaax waqiila taxrum waxaa keenahayana aqwaashaas badan aaaarta ku soo aroortay axaadiidta ku soo aroortay sida ay u kala muuqanayso marka waxaana muuqanaysa haddii aan wax ziyaadahay meesha ku jira inay tagaan mubaax inay tahay maxaa yeelay caaisho markii ay tiri nebiga sal allahu calayh wasalama haddii aan tago maxaa idhaahdaa nebiga sal alla ducadii baray assalaamu calaykum daara qowmi muminiin waina insha allah can qaribikum laaxiq ducadaasuu baray naag oo ilmo yaroo ka dhintay qabrigiisa joogta nebiga sal allahu calayh wasalam beysa wuxuu yidhi ittaqi allaha wasbiri laakiin meesha ha tegin ma uusan oran marka inay mubaax tahay saasna waa muuqan karta haddaan wax dheeraadka u sii jiro faslun yundabu tacziyatu kulli aqaaribi lmeyiti meydka aqaaribtiisii o dhan in loo tacziyeeya ayaa la sunneeya tacsiyadaasna waa uu keeni doonaa waxa ay tahay oo qalbidejis weeye sabirsiin weeye hadhowtuu keeni doonaa bal waxa la leeyahay iyo waxaasuu keeni doonaa tacsiyadu midaan soomaalidu u taqaanaayo meeshii laga dhintay xoolaha layskugu geynaya wax la geynaya kaas ma ila shaabata naag oo shaabada oo al ajnabiyata ajnabiya ma ahani oo taas wuxuu ka cabsanaya meeshaas inay fidna ka timaado utegideeda iyo marka maxaarimteeda hau tacsiyaysuu leeyay min almowti dhimashadii laga bilaabo ilaa alaaati ayaamin taqriiban taqriiban taas de koleyba wuxuu leeyahay wax xadahoo go-aan oo la sheego leeyay saddex beri ku go-aan ayaan meeshii jirin marka saddex beri kabacdi dadka musiibadii waa barteenoo xoogaas waa iska soo sabrahayaan marka hadda kabacdi haddii haddana loo sheego had wal wax soo xasuusin meesha saasaa soo gelaysa bacda dafni duugidda kabacdi markii la duugo kabacdi saddex beri oo ka dambayso wayukrahu ljuluusu lahaa in loo fariistaa waa la kahda oo qaraabadii meel inay fariistaan oo yidhahan dadkaan noo imaanao inoo tacsiyeyna taas ayadu waa karaahiyoy qofkii oo qof meel ku arkaaba waxaa la rabaa inuu u tacsiyeeye maahan wax meel loo fariisanaya ma jiro waxay noqonaysaa suuro cusub oo dadku ay sameeyeen falow kaana qaa'iban hadduu maqnaa oo faqadima uu soo galo bacda muddatin muddo ka bacdi casaahu waa u tacsiyeyna isagu waa maqnaayo marka maantuu yimid muddaa ka soo wareegtay marka waa u tacsiyeyn ويقول في تعزية المسلم بالمسلم المسلم هدي لو تعزيينها مسلم كدنت لوغا تعزيينها وحو ليه اعظم الله اجرك ادي اجرك قال له وينين واحسن عزاءك صبرك قال له وناجي وغفر لميتك ميتك قال الله وضع marka alfaad go'ani ma jirto laakiin taas oo kale waxa weeye meydkii iyo ninkaani wixii oo dhan bay kulmin kartaa wa fil muslimi bil kaafiri muslim oo gaal looga tacsiinay nin muslim ahaa nin qaraabadiisa oo gaal ahaa dhinta أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك بولي غفر لميتك كدري ما يمحايا ميت كان قفران مره وقال لي مكمل وفي الكافر بالمسلم هذا كافر كدو درس كليه هاي وكلو لو تعزيين هاي نين مسلمين هنا كدنتي وحسن الله حسن الله عزاك صبر كاغا له وناجي وغفر لميتك ميت كاغا الله ودا هذا اجر كاغا له ويني ميشو كما جرتو وفي الكافر بالكافر قال هذه قال لو تعزيينها اخلف الله عليك الله كو بدل ولا نقص عددك عدد هذا ما نسقامين marka dacdad maxaa gaala tirsigooda loogu ducayna wuxuu yiri wayamwi bihi wuxuu la niyeysanayaa takfiir aljizyati jizyada badinteedu oo ee meeshaas de marka tacziyadu alfaad go'an ma lahayn marka sidii asaga markaas ay ula muuqatay inay ku fiican tahay saas waa cabda ee alfaad go'ani ma jirto والبكاء قبل الموت جائز boohinta oo dhimashada horteedii waa bannaanta taasina waxa weye waa indhaha ilmayntoodii weeye carabku inuu dhawaaqa lama rabo wa bacdahu khilaafu lwlaa ka bacdina waxa weye waa khilaafu lwlaa dhimashada ka bacdi oo marka hore qofka la hayo oo sidaasoo kale laakiin taas marka nebiga sal allahu caleyh wasalam cunugii yarka ahaa oo gabadhiisa dhashay oo markii uu arkay nebiga ilinta ka daadatay sal allahu caleyh wasalam meeshaasoo kale uu ka fiirinaya laakiin haddii ay tahay ilinta indhaha ka imaanaysa qalbiga warwarkiisa wax qofku asaga xukunkiisa ku jiro la yidhaahdo ama waa kuu karaahiyo ama waa kuu saas ikhtiyaarkiisaba wax ku jira ma sidaa darteed waa ka nebiga sal allahu alay wasalam yidhi in allaha laa yucadibu bidamci alcayni walaa bixusni alqalbi walaakin yucadibu bihaada carabku ishaa carabka waa la qaban karaa laakiin qalbigu inuu naxana qof ma kari karo haddii qalbigaasi naxo in indhuhu ilmeeyaanna qofku khiyaarkiisa kuma xir khiyaarkiisa kuma xir wayaxrumu nadbu ammaan baa xaaraama iyo waniyaaxatu baroorasho iyo waladnu isdharbaaxid iyo washaqu thawbi marada jeexjeexideedii iyo wanashru shacari timihii fidintoodii oo qofku kuleetiga iska jeexo iyo timaha la kaakiciyo oo meeshaas haddii rabbigay subxaana watacaala cid mudaaharaad ku samayn kartaa ma jirto waa inuu qofku sabraa laga rabaayo amar allah yimid subxaana watacaala inuu sabraa laga rabo wayundabu liaqaaribi lmeyiti meydkii qaraabadiisa waxaa loo sunneeyaa albucadaa'i kuwii ka fogaa qaraabada ka fog iyo wajiiraanihi dariskiisii an yuslixuu acaaman cunto inay soo suubiyaan liahli lmeyti meydka ahalkiisii alaqrabiina u dhowaa qoladaan maanta hawsha ku mashquulsanoo naxsanoo cunto aan subsan karin inay cunto usoo suubiyaanoo yakfiihim ku filan yowmahum wa leylatahum habeeniyo maalin habeeniyo maalinka bacda ayaguba hawsha waa la qabsan doonaanoo siba isku dhigi doonaane laakiin habeeniyo maalinta ugu horreyso ay mashquulsan yihiin in cunto loo suubiyo habeeniyo maalin wayulaxu calayhim waa lagu dirqinahayaa liyakuluu inay cunaan cunaa laleeyaho xusniga hayaa marmarka qaarkood cuntaba inaysan rabin buu u keeni karaa marka qofkii asagoo aan iska warqabin buu dhici karaa marka waa lagu dirqinahaya waxa leeya cuna wamaa yafcaluhu waxay sameeyaan ahlulmeyiti meydka ahalkiisu min islaaxi dacaamin cunto inay suubiyaanoo wajamci naasi dadka ay ku soo ururiyaan calayhi korkiisa bidcatun kayru xasana bidca aan fiicnayn meeshaas marka wax dadku ay iska keenteen weeyo oo hadda asaga kayru xasana buu jilciyey laakiin saxaabigii jariir bin cabdillahi albajali miyuu ah oo oran jiray waxaan ku xisaabin jirnay niyaaxada inay ka mid tahay haddii cunto la sameeyo meesha la isugu yimaado dadku isugu soo ururo niyaaxaday ka mid ah niyaaxaduna waxa weye waa xaaraamu marka sida xadiidkaas uu tusinahayo waxa weye waa shay aad u adag dadku hadda waxay jecel yihiin in qofkan dhintay sadaqa loo bixiyo oo qofkiibaa wax lala rabi lahaa haddii sadaqa la rabo waxaa la rabaa meesha mamnuuca inta laga leexdo sadaqada abwaab badan bay leedahay in abwaabtaas kale laga gabo maantoo kale dadka baahanina waa iska fara badan yahay dadka radanina waa badan yahay qofkii oo miskiinkii hadduu guriga yimaado xoogaa raashina la siin lahaa haddii toban shin la siiyo wuxuu u qaadanahayaa wax weyn wax weyn bay u noqon karta marka haddii sadaqa la bixinaayo weliba sadaqada haddii midda jaariga ah oo ceesha iyo dugsida qur-aanka iyo waxyaalaha muddada dheer joogahaya qofkii heli kara taasi hadda waaba usii fiicanta qofkii aan taas heli karinna sadaqada waxaa la rabaa wixii sharcigu reebo inuu ka wareego oo meel kale sadaqadii uu ka dhigo meeshaan sadaqaan bixinaya inuu sharcigu ku jiro lamar culummada waktigii hore saasay ku socdeen wax oo ikhtilaafa iyo wax culaysahoo masaladana ishkaal cilmiga kuma uusan jirin ayadoo oo ayna ogaayeen afar ka yimid daawuus ibnu kaysaan oo uu yidhi waxay jeclaan jireen meydka saddex beri miya mise toddoba beri wuxuu yidhi in la quudiyo marka daawuus dadka uu leeyahay waa jeclaan jireen dad mucayana ma haddii xataa uu ka dhigi lahaa saxaabadaa jeclaan jirtay xadiid ma noqonayo saxiixo wuxuu noqonaya mursal ayadoo saxaabadu culummadu ay og yihiin hadalka noocaasa ayay waxay qaateen xadiidkan jariir bin cabdillaahi albajali oo inay arrintaani mamnuucta oo uma dhigmi karo ma qaabili karo aharkaas muxuu ahaa daawus ibnu kaysaan marka hadda dadkii marka hadda caadadii xoogeysatay oo dadkii ay ka shaqo ka dhigteen oo la caadaystay nin waliba wuxuu isku dayahayaa inuu wuxuu raaraadiyo ayuu isku daya marmarka qaarkood waxaa arkaysa xadiid laftigiisa la wareerinayaa oo maalan xadiidkii oo ku saabsanaa nebiga sala allahu caleyh wasalam qabuuraha markii uu ka yimid ayaa waxaa u yimid naag ciday soo dirtayo oo nebiga sala allahu alay slam ragga la jiray wacaysa marka nusqooyinka mishkaatulmasaabiix ayaa nusqo ka mida waxaa ku jirtay daaci imraati laakiin muskaatu masaabiix gadaal baa la qoray usuushii uu kasoo guuriyey oo dhan kuma jirto daaci imra'atin baa ku tar marka hadda dadku hadday wax rabaan meeshii un ay wax ka raadin karaanba waxbay ka raadina laakiin nusqadaas kitaabka kitaabaha laga soo guuriyey kitaabyadii laga soo guuriyey waxaan ku oolin asaga loo raacin kitaabada kusoo aragtay miya daaci imra'atin min quraysh daaci imra'atin imra'atihi kumaba jirinba marka waxyaalahaasoo dhan haddii ay lahaan lahaayeen wax salle ay ahaayeen culimmadii hore waaba ku baraarugi lahaayeen waa laga soo waxbaa laga soo qaadi lahaa laakiin waxay u arkayeen xadiidkan wax qaabili karaa meesha inuusan ku jirin marka haddaa kitaab shaqee akhrisiya haddaa kitaab xadiid akhrisiidba saas uun arrintu taagan laakiin caadadii baa dadkii ka xoog badisay oo marka u talisay wallahu subxaanahu watacaala aclam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلاة دي والله صوب حي أنواع بدنا أي كلا لهيد وصلاة أحكام خاصة لها صلاة دي عام كهيد والله صوب حي markaan waxaa la soo galay zakaad zakadaasna haddee waa cibaado waa rukni min arkaan alislaam ruknu haalif kitaabku intuu asagu ka hadlay markii la fiirshana waa kii labaad oo asagu shahaado iyo kama uusan hadlin marka zakadaas waxay ahayd wax rabbiga subxaana wa tacaala fuqarada uu uga dhigay damaan oo haddii inta wax haysataa sekada sida ay tahay u bixiso fuqarada cariiriga waa ka baxa waayihii hore dadkii aan kitaab loo soo dejin dadku faqiiri iyo waxay kala ahaayeen qani qaniguna maalin walba xoolaa usii kordhaya faqiirkana maalin walba dhulku kusii dhegay meelaha qaarkood markii hadda wixii cariirigiisa uu bato uu wax deendeynsado waa la gadi jiray maxaa yeelay deyn baa lagu yeeshay ilaa iyo haddana meeshii aan aan laga tixgelin islaam cariirigu waa jira oo dowlada hadda la yidhaha dowlada oo ee raaqiya dadkii waa ee dabaqadaasay ku kala jiraan oo dabaqada fuqaradu waa waa liitaan marka zakadan markii waxii la arkay ayaa faqiir meel wax loo saaray ninkii oo qaniyaho waxqababa xoolihiisa intaasu ku leeyay caddi qadar mucayan marka qadarka mucayankaa sida uu yahay haddii loo bixiyo dadka ee faqriga wax badan bay ka taraysaa zakadaas marka shuruud baa la keeni doonaa amwaasha ay ku waajibayso ayaa la keeni doonaa qofku waktigii laga rabay hadduu ku bixin waayo wixii marka dhibaataha ka yimaada meesha ay fuuli doonaan baa la kala caddayn doonaa axkaam fara badan baa ku imaan doonta tajibu zakaatu zakadu waa waajibtaa calaa kulli muslimin muslim kasta oo calaa kulli xurin xur kastaoo muslimin muslimaho tama milkuhu milkigiisu dhammaystiran yahay calaa nisaabin nisaab uu ku dhammaystirmay xowlan sanad kaamil ah meeshaas marka shuruuddii zaka ku waajibi lahayd buu isku keenay waa inuu xor yahay addoon isaga xoolamaba lahaa addoomaha qaarkood waxaa jira kuwa la yidhaahdaa shaqayso aniga usbuucii intaa ii keen ama bishii intaa ii keen wixii kaloo heshay aduu iska qaado mid waxaa jira layaa mukaataoo la yidhi aduu waxaa yeelaysaa intaasoo lacaga iska keeno issoo xore marka xooluu tabcanahayaa waxbuu helahayaa laakiin xoolihiisaas oo dhan waxay ka kac noqonayaan maantii waktiga la qabtay haddii wax yara ay ka dhimanaadaan waxaa la odhan karaa addoonnimadii iskaga laabo xoolina ninkaa iska ceshan waktigii la qabtay haddii wixii dhammaystiri maayaan iska bixin waayo marka ninkaas xoolihiisu milkii meel rasmiga ku ammaaha marka nin xura waa inuu muslim waa inuu yahay gaalada ayaga zake lagama qaado waxaaba laga laayahay wixii ka horreeyey oo islaamkii ah milkigiisu waa inuu milki taamiyaho kaamila waa inuu shay hadhowtadii suuragal ay tahay milkigiisu inuu burburo oo qofkii laga ceshado oo milkigiisu socon waayo sake hadda laga qaadima meeshaa loo keeni doonaa hadhowtadii milkigaasi waa inuu nisaab ku taam noqda nisaabkana haddee nisaabka xoolaha nool iyo nisaabka lacagta iyo midka tijaarada iyo nisaabyadana waa la keeni doona meesha xooluhu markay gaaraan zakadu ku bilaabanayso ee wax yaroo qaliil iyo katiirba wax alaale wuxuu helaba zakaa ku waajibaysa ma aha waxay leeyihin nisaab meelay ka bilowdo zakadu meel hebel xoolihiisu markay gaaraan zakaa ku bilaabanaysa hal sanoo kaamilan waa inuu xoolahaas qaba intaasoo shuruuduhu isku keenay marka ixtiraaziyadii buu gelay falaa talzamu lmukaatab mukaatabkii ku laazimi mayso mukaatab shardigeebaa wuu ku ixtiraazina xor mukaatab waa ninka la yidhi intaasoo lacaga keenoo isgad aduu xoolahaas iska soo bixi markaa iska bixisa xorba marka weli addoonnimuu ku jira xorriye mahays xoolahaan weli milkigooda uma sugna wala kaafir kaafirkiina ku laazimi mayso muslim ma waa kaafir asli wa ama almurtad nin awal muslim ahaayo islaamnimadii ka laabta mid waa yahuudi ahaan jiray oo soo islaamay anu yahuudnimadeediiaan ku laabtay waa murtad waabuu nasraani ahaan jiray oo nasraannimadeediiaan ku laabtay markuu soo islaamay kabacdi waa murtad muslim buu ahaan jiray oo godaal baa u wareeray markaasuu islaamnimadii ka laabtay waa murtad ninkaa murtadka ah oo islaamnimada ka laabtay fain rajaca ila lislaami islaamka hadduu usoo laabto lazimahu waxa ku laazimahaya maa madaa wixii tegey waxaa la yidhaha xoolihiisu waxa weye waa mawquuf mawquuf weeye waxaa la sugayaa islaamnimada in lagu soo laabto iyo inuu ridada ku dhinto ama lagu dilo ayaa la sugaya hadduu islaamnimada usoo laabto xoolihiisii xoola isagu lahaabaa laga xisaabinahaya hadda kabacdi waa laga dhaxlahaya wixii waajibaadaha lagu lahaabaa laga qaadahaya wixii waajibaadka lagu lahaa baa laga qaadahaya haddii uu ku dhinto riddadana xoolahaas lana dhaxli maayo waxay iska noqonaya amwaal caama khasaanada dowladdaa lagu dara xoolihiisa marka xoolihiisu saasay sugahayeen marka wuxuu yidhi fain rajaca ila lislaami islaamka hadduu u laabto lazimahu waxa ku laazimahaya maa madaa wixii soo tegay oo ninkaas haddee islaamnimada markuu u soo laabto wixii zakawaadaho uusan bixin oo kale xoolihiisoo dhan mawquuf baa in zakadii waa laga bixina murtadnimadiisu ku laabto fala zaka laga qaadimo zaka maxaa laga qaadaa xoolihiisiiba xoolo nin khaasii leeyahay marka noqon maayaane amwaal caama khasaanada caamkaa dowladda lagu dara dad badanoo hadda maanta muslimiin aan ahayn ayaa dhimanahayo xoolahooda la dhaxda oo awalna markii horeysay hooyadood iyo aabahooda iyagoo muslinahay dhaleen oo islaam baa asal u ahaa murtad buu noqday isagiiba murtad noqdaa maantay ee markii uu dhinto ee xoolihii waa la dhaxla laakiin xoolahaasi dhaxal ma ma geli karaan wayalzamu lwaliya weligii waxaa ku laasimahaya ikhraajuhaa bixinteedii min maali sabiy sabiga xoolihiisa uu ka bixiyo iyo walmajnuun majnuunka xoolihiisa inuu ka bixiyo ayaa laasim ku ah hadde sabiga iyo majnuunka zakada afartan neef ninkii xoolihii arigiisu gaaro neef baa laga rabaa adiladaas sheegtay ma odhan ninkaasi sabi weeye iyo majnuun iyo qaangaar iyo nin caqlile iyo waxba ma kala qaadin adiladu iska caamu adiladaas waa iska caam sidaa darteed sabiga iyo majnuunka xoolahooda weligaa laga raba meeshaasna fiiri sabiga iyo maalka majnuunka waxaa ku waajiba inay zake iska bixiyaan laguma odhan maxaa yeele ayagu ahlu takliifba maaha ahlu takliifba ma aha marfuuculqalam wey waxaa laga rabaa xuquuqdii nimankaas ku soo jeesata waxaa laga rabaa qofka la rabaa inuu qaabila weliga weligaa laaga rabaa inuu qaabilo marka hadde sabi waaba marfuuculqalami see wax loogu leeyahy meeshaas waa inuu qofku kala fahmaa axkaamtu laba qaybood bay u kala qaybsantaho axkaam takliifi iyo axkaam wadci axkaamta takliifiga ahoo qofka hadduu adeed waxaa samayn waa lagu ciqaaba ciqaabkaas ayaga uma yaal axkaamta wadciga ahoo waxyaalaha asbaabta ku imaanayo sababtaa darteed baa wax ugu waajibay sabigii qof buu dhaawacay waxbaa ku waajibay ninkan majnuunkaah maxaa naag buu qabay naagtii buu u tago ilmay dhashay ilmihii waa u abtirsanahayaan waxbuu geystay waxay oo yimaada oo asbaabta ku yimid kuwaas waa laga rabaa laakiin dembi loo qorahayo la leeyahay waxaas iyo waxaas dembigaasuu leeyahay ma jiro marka sabiga yaan dembi loo qorin laakiin wixii asbaab ku yimid asbaabtaasi waa dadku la qaba asbaabta dadku la qaba marka zakadan haddii xoolaba nisaabba gaaraan waa sabab maalkaa zaka ugu waajibto sababtaas dadkuu la qaba fain lam yukhrij hadduusan weligu bixin casaa waa dambaaba weligaa laga rabay inuu arrintaas haye wayalzamu sabiya sabiga ninkii hore u ahaan jiray waxaa ku laasimahaya walmajnuuna idaa saaraa mukallafayn hadday laba mukallaf noqdaan oo sabigiina qaangaaro majnuunkiina soo miirsado ikhraaju maa ahmalahu lwaliyu weligu wuxuu awal uu dhaafay inay ayagu bixiyaan xoolo lagu leeyahay wey hadhowtadi wuxuu kuu keeni doonaa xoolahan mar alaali markii xowlku dhammaado miskiinku wuxuu ku yeelanahayaa qadarkii zakadoo kale ku yeelan miskiinku qadarka zakadoo kale ayuu ku yeelana mar hadduu qadarkii zakadoo kale ku yeeshay sanadkan lama bixin sanadkii kale lama bixin sanadkii kale lama bixin intaas wiiis waa u aruura intaas wixiisi waa u aruurahayaan hadhowtadii waxa weye waa dayn lagu lahaa oo aabbihiis uusan bixin marka sabigana waa iska bixinaya majnuun walow qusiba maaluhu xoolihiisii haddii la dhaco aw suriqa haddii la xado aw daaca maalkii hadduu dhumo aw waqaca filbaxri badda uu ku dhaco aw kaana lahu daynun dayn uu lahaa calaa mumaadilin nin meermeerinahayo aan deynba laga soo saari karin buu dayn ahaan ugu lahaa xoolahaasi marka waa xoolo shaki laga qabo ma soo noqon doonaan mise ma soo noqon doonaan waa milkigiisii nisaab waa dhan yihiin xawl waa gaareen wax walba waa gaareen laakiin ayay naftoodii baaba masiirkoodii wareer ku jiraa ma la heli doonaa ama lama heli doono saasa xoolahaas ku jira badday ku dhaceen waa la xaday waa la dhacay ninkan xooluhu deynba weeye ninbuu ku lahaa ninku nin wax laga soo saari karo ma aha intaasba waa xoole inay soo noqonahayaan aan la ogeyn fain qadara calayhi calaa haada almaali maalkaas hadduu awoodo bacda daalika oo gacantiisa soo galo lazimahu waxa ku laazimahaya zakaatu maa madaa wixii soo tegay zakadooda intii soo gudtay zakadooda waa laga rabaa maxaa yeelay xoolahaas xoolihiisa way shardi ka dhimanin ma jiro awal cabsidii la qabayna waa laga baxay ama xoolaha la waayay cabsidii laga qabayna xoolaha la waayana hadda waa laga baxay wailaa hadduusan awoodinoo gacantiisaba aysan soo gelin falaa waxba laga maro xoolihiisay badda ugu dhaceen meel kale ka caariyeenoo la heliyaa lagama warqab ninkii wax dhacay wax soo celin doona wax laga qaadi doona lama yaqaan waxba hadda lagama rabo waagii gacantiisa wax ku soo laabtaan markaas ayuu wax bixina meeshaas de dayn calaa mumaadil baa lagu yidhi dayn oo nin kale markii la raba laga helahayo xoola adugu aa leedahay wy xoolaha adigu leedahay wy waa lagaa raba meeshaas marka milki taam buu ku yidhi waa inuu milku taam milki mustaqira oo hadda in lagaa ceshado xoolahan aan laga cabsanayn waa inuu milkigaasi haddii milkigaas hadda gacantaaduu ku jiraa shaki baa laakiin wuxuu ku jiraa xoolahaas inay kaa laabtaan baa suuragala kuwaas marka sakadoodii la bixin ma waxaa la fiirinaya waagay istiqraar yeeshaan ayaa la suga wuxuu yidhi walow aajara daaran daar hadduu ijaargeliyo sanatayni laba sano biarbaciina diinaaran afartan diinaar sakadu haddii waxay ku waajibtaa labaatan diinaar hadduu ninku milki yeesho daartan buu ijaargeliyey afartan diinaar laba sana hore loogu dhiibi wa qabadaha waa qaatay labadii sanadu hore loogu dhiibi wa baqiyat fii milkii milkigiisay ku jirtaa ilaa aakhiri sanatayni labada sano intii laga meel buu iska dhigtay lacagta uma baahnayne labadii sano meel bay iska taabay hayesee zakada u bixina sanadka ugu horeeya oo soo galay imisuu bixina sanadka ugu horeeya labaatan ijaarkoodii waa dhammaaday sanadkoodii waa dhammaaday sabab looga ceshan karaa guriga duniyaa wax kasta imaayaa sabab looga ceshadaa ma jirto waa u dhammaatay gacantiisa ay gashay taas marka wuxuu yidhi faidaa xaala alxawlu lwalu sanadka hore hadduu soo wareego zukiya cishriina faqad labaatan baa laga sikaynaya labaatankaas milkigoodii mustaqir buu noqdo waa sugnaado waa u go'day hadda kabacdi cid ugu soo laaban kartaa ma jirto waidaa xaala alxawlu taani xawlka labaad haddii uu soo wareegana zukiya waa laga sakaynaya alcishriina labaatankii oo allatii zakaha hore uga sakayay lisanatin hal sano sanadkii labaad hadduu soo wareegay labaatankii sanadkii hore uu ka sakeeyey sanad sakadiis waa laga qabaa sanadkii kalena hadduu soo galay sanadkii kale ha iska bixi labaatan meesha waxaa taalla sanadkii horena aan wax laga bixin sanadkaanna wax aan laga bixin oo ayaa taalla labaatankaasna wazakkaa waa zakeeya alcishriina labaatan allatii lam yusakiha uusan zakayn lisanatayni laba sanuu ka bixina hadda waxaa soo baxday intaas milkigiisay ahayd laakiin milkiga shaki baa laga qabay shakigii waa baxay waxaa soo baxay labadaas sano milkigiisa inay ahayd ayaa soo baxay siduu maanta u milkiyey wax wax looga ceshaday iyo wax sababay ma imaan waxaa caddaatay milkigiisa inay ahayd marka laba sano sakadooda hadda ha bixi awal sanadkii hore labaatankan zakaha ka bixiyo laguma oran maxaa yeele waxaa laga cabsanaya intuu gurigu dumo wax dhacaan oo dhibaata dhacda in layaa lacagta iska keen guri lagaama hayo laakiin hadda waxaa soo caddaatay inay wixii milkigiisa ahaayeen maantii gacanta laga saaray ilaa hadda wax milkigiisa caarida meesha ma imaan marka labadii sana sakadooda ay iska bixiyo marka milki taam marka uu yidhi waa milkigaas weli la sugahayo hubiska u baahan intii la hubsanaayo waa la hubsanaya walow malaka nisaaba nisaab buu hantay faqad oo kale ah labaatan diinaar buu haystaa bas wa calayhi korkiisa waxaa mina deyni deynna milhu asagoo kale labaatan diinaarna waa lagu leeyahay asagana labaatan diinaar buu haystaa lazimahu waxaa ku laazimahaya zakaatu maa biyadihi gacantiisa waxa ku jira inuu ka zakeeyo ayaa ku laazimaya wadaynu daynkuna laa yamnacu lwujuuba waajibiyadda ma reeba masaladu waxay ahayd masale fuqahadu hor ay isku khilaafeen oo ku kala tageen haddii ninkan dayn lagu leeyahay oo daynkaasoo kale xoolihiisu ay yihiin nisaabna yihiin zaka ma laga rabo fuqahadan shaaficiyadoo kale laba qowl baa ku jirto mid uu yahay daynku dayn ha lagu lahaado yaan lagu lahaan adiladii oo sheegtay ninkan aaaneeabaaan dirham in zake laga bixiyo in dayn lagu leeyahay in kale wax ma kala qaadana adilo caama hay ahayd marka zakada ha iska bixi ibnu rushdi baa asagu markuu masaladaas cilaajinahayo wuxuu yidhaahdaa khilaafka fuqahadu wuxuu ku dhisan yahay zakadu ma cibaado maxdiha mise waa xaq fuqaradu leedahay oo meesha ay ku leedahay ninkii yidhaahda waa cibaado maxdiya dayn lagu lahayaa iyo lagu lahaanaaba wixii markaa gacantiisa u hayaa zaka ku waajibaysaa iska bixiya cibaado maxdi ninkii yidhaahda zakadu waa xaq fuqaradu ay leedahay ninkaas marka zake waajibin mahayuu leeyahay maxaa yeelay xaqa faqiirka waxaa ka soo horreeya xaqa ninka deyn kale ayaa ka soo horreeya meeshaas isagu marka markuu sii fiirsho wuxuu yidhaahdaa sida sharciga u munaasabka waayo waa inaan ninkaa zake laga qaado oo meeshaas de wuxuu fiirinahayaa xadiidkii sadaqatan tuukhadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim ninkaan haddii labaatankan laga qaato wax farihiisa ku harahayaa ma jiro ibir buu noqona wixiina ninkaasaa iskale marka masaladu masalo saas u ikhtilaaf badan bay ahayd masalo kaloo ayadana meeshaas ku jirta waxa weeye oo ayada nafsadeeda culammada qaarkood ay ku caaridaan in zake laga qaado waxay yidhaahdaan ninka haddii uu deyn qabo ninkii deynka uu ka qabay waxaa laga rabaa xoolaha zake inuu ka bixi deyn baa laga qabaa deynkiisu deyn wareer ku jira ma aha ninkan waa laogaya markii la rabaa laga helahayaa zake inuu ka bixiyaa laga midkii isagu haystay marka deynkan qabay haddii zakadii laga qaado xoolahaas laba jeer in wax laga qaadaa kusoo baxay laba jeer in wax laga qaado marka adugu waxyaalaha laga hadlaa waa ay fara badan yihiin saasayna madaahibta ugu kala taagan yihiin madhabtan oo shaaficiyado kale raajixa waxay ka dhigahayaan zakada in laga qaado waxay leeyihiin adilada kusoo aroorta meesha caama meeshii ibnu rushd ka bixiyey kama bixin waxay yidhaha adilo caama kusoo aroortay adiladaas ma kala saaro walaa tajibu zakaatu zakadu ma waajibto ilaa fi lmawaashi waalnabaati waadahabi waalfidati wa curuudi tijaara meeshaas marka zakadu intay ku waajibtay dadka ay ku waajibto xoolaha ay ku waajibto ayaa meesha la sheegay hadhowtid waxaa imaanaya nin toban cimaaradood leh oo ninkan zakada see looga qaadanaya guryo dhisan buu leeyahay guryahan ijaar buu ka qaata fuqahada qaarkood baabul qiyaas bay iska galeen oo waxay yidhahaan qaninima meesha laga fiirinaya xoolihiisoo dhan ha la qiimeeyo wax laakiin sida hadda meeshaan aa ku arki doontid xoolaha laga qaadahaya xoolo mucayana weeye marka lacagtii ka dhiganta weye wax zakada laga qaadi doonaa ninkaas guryahaas lacagta ka dhiganta weye wax zakada laga qaadi doona oo markaas iyaga qiyaas qiyaasi waxba la aadi maayaan walaa tajibu zakaatu zakadu ma waajibto ilaa filmawaashi xoolaha nool maahane iyo wanabaati waxa dhulka ka soo baxa oo asagana mawaashidana waxa ku waajibo waa la cadayn doonaa nisaabyada nabaadkana nuucyaasha laga rabo iyo nisaabka waa la cadayn doonaa wadahabi walfida dahabkay fidadu waa lacag guriga iskaga kaa taalo lacag shaqo ku jirta maa guriga iska taalla ama meel bay taalla wa curuudu tijaarati tijaarada badeecadeeda wixii badeeca ahoo tijaara ahoo ninkaan inuu wax ka faa'iida rabo guri ahaa iyo mxuu ahaa qoryo ahaa iyo wax allaale ciid ahaa wax allaale wixii asagu tijaar ahaanu u wato iyo hadday dameero tahay iyo hadday wax kale tahay waa tijaaro wax uu rabo inuu wax ka helo ciid baa wax laga helaya de annaga hadda waa baciidsanayna maxaa dhul badan oo khisbi ahaan iska joognaa laakiin laga yaabee dadka adduunyada meelo badan ku dhaqan haddii gobol yar oo dhulkaasi loo gooyo hal hektaar inuu ismooyi lahaa qani meesha nin soomaalihii webigiina ag fadhiyo baddiina ag fadhiyo baahina u baktinahayo nin dhulkaasoo kala la'na uu wax ka sugahayo wax u doonayo marka adiga waxa weye ninkaas wuxuu tijaaro gedgedinahay dhul buu gedgedinahayaa wuxuu rabaa dhulkan inuu sii gado gurigan inuu sii gado muxuu ahaa alaabtan inuu sii gado wixii marka saas loo gadahayo waa tijaaro wamaa yuujadu waxaa la helo min almacdini macdinkii ah macdinkaasi dhul baa la qoday markaasi ama dahab ama qalin laga soo baxshay rikaas wixii gaalo waa meel ay ku duugato laga soo baxshay waxyaalahaasa zaka ku waajibtaaba waxyaalahaas marka hadda waa soo gaagaabsaday mid walba maadaama markiisa uu rabo inuu baab u sameeyo tafsiiliyo kala bixbixiyo hadda waxa weeye waa inta zaka ku waajibtoo koobani waa intaas watajibu zakaatu zakadu waa waajibtaa fii caynilmaali maalka cayntiisa xoolahan adiga aad leedahay zakadu ku waajibaysaa miskiinku waxbuu ku yeelana laakiin low akhraja hadduu bixiyo min kayrihi kayrkiis jaaza waa bannaanta xoogaa meeshaas takfiif baa loo sameeyo ninkan xoogaa ariya ayaa meeshaan u joogay arigan baa zaka ku waajibtay asagii marka isagoo meel kale joogaa zakadii kusoo gashay neef buu soo gaday neefkiibuu bixiyey inkastoo zakadu arigaas ay ku waajibtay haddana neef kale hadduu bixiyey lagu kalifi maayo arigii zakadu ay ku waajibtay neefka keen lagu kalifi xoolihii laga rabay wax u dhigma haddii uu bixiyey biskifaayo waa laga qaadana laakiin zakadu aslan caynulmaal bay ku waajibaysaa caynulmaal bay ku waajibaysaa axkaam baa ka ratibmaysa axkaam baa ka ratibmaysa oo in lagu baraarugo aad iyo aada ugu baahan laakiin low akhraja min kayrihi kayrkiis hadduu ka bixiyo jaaza waa bannaanta masaladaasuu marka sii caddaynahay fa bimujaradi xawlaani alxawli sanadkii soo wareegidiisii keli ahaanteeda ayaa yamliku lfuqaraau fuqaradu hananhayaan min almaali maalkii qadra alfardi farad qadarkiis sanadba hadduu soo wareego wax kale ayadoo aan la isweydiin fuqaradii waxay ku leeyihiin xoolihiisa zakada inteeda qadarkii faradka afartan neef hadduu lahaa neef bay leeyihin laba boqoloo dirham haddii ay tahay shan bay ku leeyihin afartan diinaar hadday tahay hal diinaar bay leeyihin xoolahaani shirka waxay u yihiin faqiirkii iyo ninkaani fuqaradii iyo ninkaasi u yihiin inkastoo faqiirka shaksi ahaantiisa aan gaar loo aqoon waa sii bayaaniyey miitaal buu keenay xataa low malaka hadduu hanto miatay dirhamin laba dirham faqad oo laba boqol oo dirham faqad oo kale ah laba boqol oo dirham oo qalin ah ayuu haystaa walam yusakihaa mana zakayno zaka kama bixin axwaalan sanooyin buusa ka bixin lacagtuna ma korodho meelay iska taalla asaguna zake kama baxsho lacagtuna meel bay iska taallaa ma korodho lacag tijaare iyo ku jirta maahane meel bay iskaga jirtaa santuuq marka afar sanaa iska soo wareegtay oo labadii boqoloo dirham meeshii ay ku jirto ninkaas marka fuqaradu afartii sane misay ku leeyihin labaatan ba ya hal sanay ku leeyihin walam yusakihaa axwaalan sanooyinka ma uusan sakayn lazimahu azakaatu zakadu waxay ku laazimaysaa lisanati luulaa faqad sanada ugu horeysa kale ah sababtu waxa weeye shan dirham markii laga gooyo inta kale zake ma goyso shan haddii laga goosto intii kale zake ma goynayso boqol iyo sagaashan iyo shan baa soo haraysa boqol iyo sagaashan iyo shan weligeed hadday iska taalla waxba lagama rabo marka taas masaladaas waxay ku dhisan tahay fuqaradii ninkii xoolihii waa la yeesheen shanta dirham ayagaa iskale isagu male mar hadduusan asagu lahaynna zake loogama rabo shantaa dirham zake dambe sanad dambe kusoo geli mayso xataa low malaka hadduu hanto miatay dirhamin faqad walam yusakiha uusan zake ka bixin axwaalan sanooyin lazimahu zakaatu zaka ku laazimaysa lisanati luulaa faqad haye hadday xoolaha dhibaata ku dhacdo dhibaatadii ku dhacdo miskiinku ma la wadaagaya mise asaga keligiis baa la saara xoolihii oo zakada laga bixin lahaa oo miskiinku wax ku yeeshaa dhibaata ku dhacdo xuri walow talifa maaluhu xoolihiisa hadduu talfo uu dhinto kullu bacda alxawli sanadkii ka bacdi wa qabla tamakuni intaan la makansan min alikhraaji bixintii saqadati zakaatu zakadii waa dhacda xoolihii oo weli miskiinkii uu siin lahaa uusan helin sanadkiina soo wareego miskiinkii wixii wax ku yeeshay ayaa xoolihii oo dhan musiiba ku dhacdo waa baabi'een marka hadday giddigood wada baabi'een miskiinkiina waa ka baabi'een asagana waa ka baabi'een wax loo raacayo ma jiro maxaa yeelay asagu wax tacadiyaho uu geystayna ma jiro xoolaha asagu waktigii kama daahin xoolihii asaga miskiinka udhexeeyana waa dhume marka qabla tamakun u fiirso ma makansan inuu zakada bixiyo wain talifa bacduhu qaarkuus hadduu talfana bixayu meel naqasa uu ka nusqaamay can nisaabi nisaabkii lazimahu waa ku laazimahaya biqisti lbaaqi inta soo hartay qaybtiida afar boqoloo neef oo arihu lah waxaa laga sugahayay afar neef oo ari boqol baa baaba'day saddexdii boqoloo soo hartay baa laga rabay hadduu ka nusqaamay xataa nisaabkii oo maalan arigu wuxuu ahaa afartan neef buu ah afartankii neef sanadkii baa kusoo wareegay hal neef aha miskiinkii ku yeesha soddon baa dhimatay soddon ayaa dhimatay toban baa soo hartay tobankaas sakadii ku laasimi lahayd miskiinku waa waa leey tobankaas qaybtoodii miskiinku waa leeyahay maxaa yeele xoolahaanu wax ku yeeshay wixii baaba'ay ka baabee asna waa ka baabee ninkaana waa ka baabee inta soo hartayna waxbuu ku leeyahay shirkadaas wax uga jira xataa nisaabka ka nusqaamo nisaabka marka la fiirin jiray zakada waajibideeda loo fiirinaya mar hadday waajibto miskiinkiisi wixiisii sugnaadeen waxaas meesha yaallu wax ku leeyahay miskiin waxa meesha yaallu wax ku leeyahay marka wuxuu lazimahu biqisdi lbaaqi inta soo hartay qaybtii ku aadanayd baa zakadii laazimaysa wasaqada biqisdi taalif intii halaagsatay qadarkeedana waa dhacaysa intaas miskiinkan waa ka dhimatay ninkaana waa ka dhintay labadiiba waa ka dhintay wain talifa maaluhu xoolihiisa hadduu talfo kullu aw bacduhu qaarkiis bacda alxawli watamakun xawlna waa soo wareegsaday inuu baxiyana waa kari karay asagaa ka baaqsaday inuu bixiyo lazimahu zakaatu lbaaqi inta hartay zakadeeda wataalif labadaba waa laga raba xoolihii miskiinka asagaa ku tacadiyo bixin waayey marka wixii dhintay asagay ka dhintay maxaa yeeley ninkaani fursad wuxuu haystay zakadii uu ku bixiyo muddo waxaa soo wareegtay zakadii inuu bixiyaa suuragal ay u tahay sakadiina ma bixin bixiskaasuu ku tacadiyey wixii dhintay asagay ka dhintay laakiin hadday qabla tamakun ahaan lahayd intuusan makansana se wax tacadioo la saaraa ma jireeni miskiinka iyo asagaba waa ka wada dhinteen saasay noqon lahay masale aad aan looga fakerin baa masaladaas ku rakiban oo meesha ugu dambayso aakhirka ku imaan doonta insha allaahu oo xoolaha miskiinku inuu wax ku yeelanahayay ku rakibanta walow zaala milkuhu milkigiisa hadduu zuulo filxawli xawlkii dhexdiisa walow laxdatan hal ilbiiqsiba ha ah uma caada ilaa milkii milkigiisa ugu soo laabto fi lxawli xawlkii ugu soo laabto ow lam yacud ma soo laaban ow maata asagaaba dhintay fii atnaai alxawli sanadkii dhexdiisa saqadati zakaatu zakadii waa dhacaysa ninkan xoolahan uu haystay intii xawlkii dhexdiisa uu ahaa deyn baa lagu yeesho suldaankii baa kala wareegay oo ninkii baa lagu wareejiyey waa gaday xoolihii oo dhan mar bay gacantiisa ka baxeen haddana mar kaluu soo iibsiyey ninkiibaa sanadkii oo weli socda iska dhintay xoolihiibaa baaba'ay xoolahaas marka shardi baa weli ka maqanoo hal xowl oo kaamila inay milkigiisa ku soo wareegaan waa ka maqan hal xowl oo kaamila inay milkigiisa ku soo wareegaan shardigaas meesha waa ka maqan marka haddii uu milkigiisa ka baxeen oo mar dambe haddana xoolihii uu soo gatoo soo wareegsaday ama qofkii uu siiyey uu ka dhaxlay oo milkigiisa ay u soo laabteen haddaysan soo laaban hadduu asagu dhinto hal sanoo kaamila inuu haystaa meeshaas ka maqanoo saka laga mara saqadati sakaatu waa ka dhaxla wayabtadiu waa bilaabahaya almushtari ninka xoolahan iibsaday walwaariu kii dhaxlay alxawla min xiina milkilmaali markay xoolaha milkiyeen bay ka bilaabay ninkaani ninbuu afartan ariyaho wada jirtuu hal maana ka gatay xawlkiisu wuxuu ka bilaabanaya maantu asagu ariga gatayoo milkigiisa soo galay aabbihiis buu ka dhaxlay markii odagu dhintay oo xoolihii la kala yeeshay ayaa xawlka kusoo bilaabanaya laakiin low azaala milkahu milkigiisa hadduu zuuliyo fi lxawli firaaran min azakaati sakada uu ka cararahayo fa inahu yukrahu waa la kahda karaahaduna karaahadii loo aqoon jira maahan wuxuu yidhi wal asaxu anahu xaraam inuu xaraam yahay wayasixu lbaycu beycu waa ansaxayaa bu buyuucda hadde markii loo tagaa la arki doonaa waxaa jira bacdu lbuyuuc oo xaraamna waa yihiin waana ansaxa oo wax shuruudaho meesha ka maqani ma jirto iyo wax arkaanuhu meesha ka maqan midna ma jiraan marka beeciina waa ansaxay waana xaraam bi marka hadde shaygaasoo kaleo manhiga ah oo la reebay nebiga sal allahu calayh wasalam wuxuu reebay xoolo urursanaa laa yujmacu bayna muftariqin ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة حش خشية الصدقة صدقة لغا عرراي خول قرصنا لا كلا geyn maayo kuwa kala tagsanaa la isku keenin maayo marka sadaqa ka cararkeedin wax loo sameeyaa nabiga waa reeb sallallahu alayhi wasallam mamnuuc way ah nahyigaasi marka ma inuu beeci fasaad uu keenayaa mise keenin maayo mas'alo wax badan fuqahada ay ay ku murmaan masaladan marka u fiirso oo ugu dambaysa waxa weye waa masalo wax badan qofku in la fahmo u baahan walow baaca xoolihii hadduu galo bacda alxawli xawlkii ka bacdi wa qabla alikraaji inta uusan bixin ka hor sakadii bixin badala fii qadri zakaati zakada qadarkeedii waa ku bura beeci badala albaycu fii qadri zakaati wasaxa fi lbaaqi inta soo hartana waa ku ansaxa xooluhu waa xoolo laba nin wada leeyihiin oo kale xisaabsiin laba ninoo shirkaa shay ay shirka ku yihiin gurigaanu shirka ay ku yihiin oo aan ninkii fasax la siinoo gad aan la oran hadduu ninkood nin ka gado waxaa leeyahay nuskaagana ninka waa ka gadanya nuska kalena ma jiro beeciis ilaa nusna adaa iska leho waa gadatay nuskaas beeciisi waa ansaxay nuska kalena ninkii lahaabaan aan gadanoo beeciisi ma jiro xoolahan oo sakadu ku jirtana hadduu ninku gato intii asaga ku aadanaydnas beeceedu waa ansaxaya xoolo shirkaa wey inta kalena beeceedu ma ansaxa kolba dadka xoolaha dhaqda nool ayagu inay xoolahoo dhan isku mar gadaan uma badno oo dadkaas waxaa suuragala waxna inay gadaan laakiin shayga ay gadahayaanba miskiinku waxbuu ku leeyahy marka hore sakada ha iska bixiyeen kabacdi waxay gadanahayaan ha gatay laakiin beereyda masaladaasi aada u taaban kartaayo beertii maanta wax uga soo kacaan sooma wax bixin ayuu iska gada waxaanuu gadahaya miskiin baa wax ku leh horta marka hore wax lagu leeyahay iska bixiyo hadda kabacdi wixiisa markaa ku tasarrufo ha gato markaa kabacdaa beecu soconaa marka saxa fi lbaaqi masaladaasna waxay ku dhisan tahay miskiinku xoolahaan qaybtiisa inuu ku yeesho hadda markan wuxuu gelahayaa qaybihii uu soo sheegoo yidhi zakadaa ku waajibta qaylibii waxoogaa kala fafaslina baabu sadaqati lmawaash xoolaha soconahaya sadaqadoodii maashiya maashiya marka wixii socdoo dhan waxay iska ahaayeen laakiin maashiyada inta zakada laga rabo caddayna laa tajibu zakaatu ilaa fi libili waalbaqari waalqanam saddexdaas maahan zaka kuma waajibto oo nebiga sal allahu calayh wasalam warqadii uu qoray oo zakada lagu qaadahayey oo kitaabu sadaqa la yidhaahdo oo zakada lagu qaado saddexdoodaas keliyaa ku jirta farduhu kuma jiraan muxuuha dameeruhu kuma jiraan wixii dadku dhaqdaan oo kale kuma jiraan saddexdaa bes famataa malaka markuu hanto minhaa xaggeeda nisaaba nisaab xawlan kaamilan sanad kaamila wa asaamahu uu soofiyo kula xawlin sanadka oo dhan uu soofiyo lazimahu zakaatu zakaa ku waajiba wa asaamahudan waa xoolo soofo oo soo daaqa wey oo arigii nebiga sal la shardi wuxuu ga dhigay inay soofto hadday yihiin xoolo guriga lagu dhaqaaleeyo cuntadooda meesha loogu keeno xoolahaasi kharashkoodaaba cunahaya wixii zakadii wax ka badanba qaba marka xoolahaas oo guriga lagu quudiyo xoolahaas ama guriga haddaan lagu quudina meel la gaday oo daaq oo lacag lagu bixiyey ayay daaqaan markaas kuwaa seke laga mara lazimatu sakaa waa xoolo soofow ilaa an takuuna maashiyatu maashiyadiisa inay tahay maana caamilatan mid shaqaysa biyay dhaamisaa muxuu ahaa mila an takuuna mucadatan tu loo diyaariya inay tahay lilxaraaati dhul caragadin xeraatay ku jirtaayo lodaani waa lo loogu talagalay in ay dhulka caragadiso ee lo inay badato loo dhaqaalaysto kaliya maa awil xamli in wax la saaro waxaan gaadiid ahaan baa loo haystaa ama biyaa lagu dhaansadaa ama waa la rartaa ama falaa zakaata fiihimaa zaka kuu waajibi mayso waa inay yihiin xoolo oo soofa oo aan kuwa loogu talagalay xawaa'ijka asliga ah qofka uu leeyahay aysan ahayn wlburaadu bilisaama soofka marka maxaa laga wadaa fii saa'imati alqanami nebiga sal alla alay slam uu yidhi maxaa laga wadaa soofkaas an tarcaa waa inay daaqdaa buu yidhi min alkala'i lmubaaxi daaq mubaax daaq aan loo kala sokayn bay iska daaqdaayo subaxdii loo soofiyaayo iska soo cunta falow calafaha meeshaa marka waxaa soo gelaysa sanadkan abaar baa dhacday labiyo tobanka bilood sideed bilood waa daaqaysa laba afar biloodna waa cuntaa la siina